الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهو الرئيس وحان هذا الكيب هو الرئيسين يا سلام عن سلام أيوه dadka aadka iyo aadka u qiimaha badan ee mutanawaca ah ee isugu yimi noloshan nabadda oo ay ugu horeeyaan ismada salaadiinta boqorada oqaasha culamaa udiinta dadka kale ee waxgaradka ah ee ahlulcaqli walxalka ummadda ah waxaan kale oo salaanta aan ku salaamayaa bahda midiaha inta duubaysa iyo inta soo telin doontaba dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ee ilaahay subxaanahu watacaala u yihi fasalimuu calaa anfusikum taxiyata min cindi illahi mubaarakatan tayiba waxaan idin leeyahay walaalayaal assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaantaas ka bacdi waxaan halkan uga sheegayaa ergada iyo qolada aanu walaalaha nahay iyo islaam allaba inaanu diyaar u nahay inaanu diyaar u nahay inaanu nabadgelyada qaadano oo ka shaqayno oo ku shaqayno oo dhinaca yaga aanu wax kasta oo suuragala oo nabada waxa weeyaan xidhaya oo waxa weeyaan suurto gelinaya in aanu yeelno oo aanu samayno ayaanu marka hore ku ballan qaadayna nabadgelyadu waxay u dan tahay cid kasta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qur-aan wuxuu ku sheegay nabiyullahi ibraahim markii uu ilaahay baryayey barwaaqada iyo risiqa wuxuu ka horreysiiyey amniga rabi ijcal hada baladan aaminan wajcal ahlahu warzuq ahlahu min asamaraat ilaahayow intii aanu ehelkiisa barwaaqo ugu ducaynin wuxuu ku duceeyey amaan nabigu sala allahu alayhi wasalam axaadiis baa kasoo aroortay marka bishu dhaarto oo kale allahuma ahilana bilamni waliimaan wasalaamata walislaam wuxuu ka horreysiiyey nebigu iimaankii iyo markaa islaamnimadiiba wuxuu ka horreysiiyey xadiidka nabadgelyadu ka horreysiiyey nabadgelyadu inay sidaa u qiimo leedahay waanu garanaynaa nabadgelyadu inay sidaa ta lagu dhalayo ee lagu seexanayo ee lagu tabcayo ee ifka lagu shaqaysanayo macaayishta ifka iyo kuwa ukhrawigaaba oo aan nabadgelyadu haddii ay xumaato cibaadadu aan ay sugmaynin oo salaada aada qasrin doonto oo gurigaaga aadan seexanaynin oo macaashkaagii adduunya aadan markaa helaynin oo kii aakhira kaa xumaanayo haddaad doonto dee dunuubna aad ku gelayso waanu garanaynaa ta aan amniga u dooranayna ee ugu shaqaynayna ee ugu tafaxaydanahay taa weeyaan taasaanu ergada ka qaadanay taasaanu u fadhinaa taasaanu haddii ilaahay ka dhigo ku xaajo qaadanaynaa taasaanu ku xaajo qaadanaynaa sidaas u ogaada kelmadana waxaan ka idhi waa kelmadii munaasabada halkan malaa ay ahayd inaan ka idhaahdo intaa waxa raaca laba kelmadood oo farsana mid qoladeedana soo jeedinayaa waa ogeydeen waxaynu kaga nimi halkii aynu ergada markii aynu dee ajiibnay aynu halkanu soo soconay dadkaynu ka nimi waa ogeydeen waxaynu nidi warqolada aanu walaadanahay u bahantee iyagaa nabadda diidaye meeshaanu gola tegaynaa waxaanu oranaynaa waxa weeyaan ergadun baanu laynaga yeeli maaye sidaa nagu ogaada waxaa dhacday inaynu dhaar qaadanay dhaar dhaarta nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu xadiis saxiixa oo imaamu albani fi silsilati axaadiis saxiixa uu ku soo warinayo nebigu ku yihi dhaarta beenta ahi waan u wada jeedaa labada ergada waxa ay ka dhamaysaa xeryaha xoolahay ka dhamaysaa guryahana dadkay ka dhamaystaa dad islaama baynu nahay dhaafta sidii loo maray haba loo fuliyo inana dhibka iyo xadaafiirta inaga dambaysa waynu garanaynaaye de aan ku hawlgalo qoladan kale ee walaaladayna waxaan leeyahay ama iyo bahayeeyada kelmad kaftana waxa weeyaan de culaysku xagga iyaga ayuu jiraa dilka iyaguna dulkuna xagga iyagu ku badan yahay iyo xinjirtu nabadgelyadu deen iyagu way adin ka dhaato xaggiina ay ka badbadato oo baashu xaggiina waxa weeyaan aa kasoo boorlaabtaan oo tanaasulka iyo wanaaguba dee maaragtay uu xaggiina u bato ayaanu doonaynaa intaana kaftankan ku dhaafayaa kelmada aan kusoo gebagabeynaya waxay tahay waxaan halkan aada iyo aada iyo aad ugaga mahadnaqayaa ergada dhexdhexaadka ah ee isaga soo gurmatay daafaha dalka soomaaliya min ceerigaado ilaa meesha la yihaahdo sayla ilaa haddii ee bakuron yahay boosaaso aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saantii carsina ku daro ilan ergaday kamid tahay digasta nagu yaraa ha waxaan kale oo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ciidamada amniga ilaalinaya ee nabadgelyada suuro geliyay in la isugu yimaado waxa weeyaan daafaha ergada dhinac kasta ka ilaalinaya ee suuro geliyay ciidamada somaliland ee qalabka sida waxa weeyaan arrinkaa ka gaadhka ah iyagana aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu